wax lagu farxo waxa ugu qiimaha badan ugu qaayaha badan ayaan maanta dhex joognaa arday toddobaatameeyo ayaa ka takharujayso maxay madrasadan imaamu shaafici markay madrasadana markii ugu horreysa ma ahan xaflado badan oo arday saa uga takharujayso ayaan ka soo qayb galnay ilaahay baa ku mahadsan waxaan leenahay waalidiintii intaas juhdiga iyo dhaqaalaha ku bixinay ardayda dadaalka ku sameeyey ilaahay miisaankoodii xasanaadka allah uu kabo macallinkii sidaas oo kale ardaydana waxay barteen cilmi naafac allah oga dhigo